assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaay meel walba ay joogtaan halkani waa darjir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waxna maanta barnaamijka idiin fududaysay shirkadda isgaadhsiinta ee goolis qodobada barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mida saraakiisha ciidanka ee gobolka cayn ayaa ka soo horjeystay wadahadalka somalilan iyo khaatimo ku dhex maray magaalada adsabab ee xarunta waddanka etoobiya dhinaca kalena khaatumo iyo somalilan ayaa siyaabo kale fog uga warramay wadahadalkii ugu soo gabagaboobay magaalada adsababa ee waddanka etoobiya falanqayn ku saabsan kuraasta heer federaal ee soomaaliya ee dib loogu celinayo maamul goboleedada waxaa kale oo barnaamijka dhegaystayaal ku maqli doontaan wararkii dibadda qodobadaas iyo kuwo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan barnaamijka anugu axmed maxamed nadiif aadila socodsiin doona marka horese warkii dunida iyo khadar cawl ismaaciil
munaasibadda dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ka socota magaalada muqdisho dhaarinta ayaa ka dhacaysa dugsiga booliska ee jenaraal kaahiye baarlamaanka maanta la dhaarinayo ee muqdisho ay dhaatoodu ka socoto ayaa ah baarlamaankii tobnaad ee soomaaliya yeelato xildhibaanada gobollada waqooyi qaarkood ayaan weli lasoo dooran oo aysan dhicin doorashadooda sida aqalka sare iyo sidoo kale qaar ka mid a xildhibaanada aqalka hoose ee gobollada waqooyi munaasabadda dhaarinta xildhibaanada waxaa ka soo qaybgelaya madaxda dowladda iyo sidoo kale xubno ka socda beesha caalamka oo ay weheliyaan madaxda maamul goboleedyada kuwooda ku sugan magaalada muqdisho kursigii uu ku soo baxay cabdulqaadir gaafow maxamuud oo la dhashay taliyaha ciidanka nisa jenaraal cabdilaahi gaafow ayaa ka mid noqday shanta kursi ay go-aanka ku gaareen madaxda madasha in doorashada dib loogu celiyo kadib cadaadis uga yimid beesha caalamka madasha hogaamiyaasha qaran ayaa xalay war-saxaafadeed ay soo saareen go-aan ku gaaray kuraasta muranku ka taagnaa waxa ayna isku raaceen in doorashada dib loogu celiyo shan ka mid a shanta kursi ee doorashadooda dib loo celinayo ayaa la go-aamiyey inay ka dhacaan xarmahooda sida galmudug puntland koonfur galbeed jubbaland iyo hirshabeelle toddoba ka mid ah koob iyo tobanka kursi ee horay uu u laalay guddiga doorashooyinka ayaa la fasaxay waxaana lagu celiyey afar kursi oo uu ku jiro kursiga muranka ugu weyn dhaliyey ee hirshabeelle kaasi uu ku soo baxay maxamed xasan nuux wasiirka dhallinyarada arrintan ugu weyn ayaa ahayd cadaadiska beesha caalamka ee ku aadan in sharaxaad laga bixiyo saddex iyo tobanka kursi ee ka mid ahaa afar iyo labaatanka kursi ee guddiga xalinta khilaafaadku shaaciyey in muran ku jira doorashadooda waxayna markii dambe ka soo reebeen koob iyo toban xubnood oo keliya ciidamada nabad sugidda dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee nisa magacooda loo soo gaabiyo magaalada muqdisho waxay ku soo bandhigeen nin lagu magacaabo maxamed ibraahim xasan oo ay ku eedeeyeen inuu ahaa wadihii baabuurkii dhowaan lagu qarxiyey afaafka hore ee dekedda magaalada muqdisho eedaysanahani oo waraysi siiyey wakaaladda wararka ee sona ayaa sheegay qaabkii loo sabablay qaraxaasi isagoo tilmaamay inay ahaayeen shabakad ka kooban lix qof oo watayna laba gaari oo kala ah midka qarxay iyo mid kale oo nooca raaxada ah waxaan ahaa wadihii baabuurkaasi qarxay ee dekedda muqdisho lagu qarxiyey wuxuu qorshuhu ahaa in gaariga aan ku qarxinay albaabka hore ee dekedda kadibna gaariga kale ee nooca raaxada ah oo ay saaran yihiin shanta nin ee hubaysan ay gudaha u galaan dekedda hase ahaatee intaan la gaarin xilliga qaraxa uu dhacayo habeennimadii ayaa ka laabtay go-aankii ahaa in aan isdilo waxaana sameeyey si aysan ii fahmin shanta kale ee howlgalka ila waday ayaan gaarigii soo waday habeenkii waxaana dhigay goob uu ku qarxi doono subaxdii ayuu idhi eedaysanahani halka warkaasi idinka imanaya waa efemida daljir diyaarad rakaab oo siddeed boqol iyo koob iyo lixdan qof oo rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaraddaasi ayaa la sheegayaa inay shil ku gashay dalka hindiya maanta oo talaado ah halkaasoo ay ku dhaawacmeen shan iyo toban ruux shilkan diyaaradeed ayaa waxa uu dhacay shantii subaxnimo ee xilliga hindiya kadib markii diyaaraddaasi ay isu diyaarinaysay inay duusho iyadoo aadi lahayd magaalada galbeed ee dalka hindiya ee mumbai arrintan ayaan la caddaynin sababteeda balse warar ayaa sheegaya laga soo xiganayo saraakiisha dowladda hindiya in eeraboodka ay diyaaraddani ka duulaysay ay aada ugu dhowaatay diyaarad kale oo ranweyga ordaysay taasi oo sababtay diyaaraddu inay ranweyga ka baxdo warkii waanaga intaasi aan dib idinku celiyo qayba hadhay ee barnaamijka xulashada mahadsaned khadar adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo oo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagaoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo aan ku bilaabe maamulka somalilan ayaa si ka fog sida maamulka khaatumo uga hadlay wadahadalkii dhowaan ku soo dhex maray magaalada addisabab ee waddanka etoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan sacad cali shire oo hogaaminayay wafdiga somalilan ee khaatumo la kulmay ayaa ku tilmaamay wadahadalka somalilan iyo khaatumo dad somalilan wada ah oo wada hadlayey halka maamulka khaatumona wadahadalkaasi hore u sheegay inuu ahaa laba maamul goboleed oo siman bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sidaad sheegtayba waxaa muddo afar casho ah uu shir nooga socday magaalada cabdisamaba shirkaas wuxuu bilaabnay toddobiyo tobankii bisha waxaanu soo gebagabeynay labaatankii bisha shirkaa waxaa sigeednuu wegsi ka socda somalilan inuu wegsi ka socda khaatumo ujeeddada shirku runtii wax uu ka mid ahaa iyo shirkuba geedi socodka somalilan ugu jirto nabadaynta isu soo dhowaanshaha iyo midnimada reer somalilan shirku jawi wanaagsan buu noogu bilowday jawi wanaagsanna wuu noogu socday si wanaagsanna waanu soo gebagabeynay dhowr qodob ayaa ka soo baxay oo lagu heshiiyey qodobada qaar waxay taabanayeen xagga nabadda qaarna xagga horumarka qaarna xagga abaaraha waxaanu isla garannay in meel looga soo wada jeedo wax alaali wixii nabadgelyo xumaa nabadgelyadu aad iyo aad bay important noogu tahay in meel looga soo wada jeedo in wax alaaliya wixii hadalxumaa inta wadahadalladu inoo socdaan layska dhowro oo laysugu jiro in ciddii haddii cid saddexaad ay soo farageliso arrimaheena in meel looga soo wada jeedsano waxaanu ku wada hadlayna waa xaydaamka somalilan baynu ku wada hadlaynay waxaa kaloo ku jirtay in la weydiisto hay-adaha samafalka iyo hay-adaha jimciyadda qurumaa ka dhexaysa amba qaramada midoobeyba inay ka howlgalaan gobollada bariga oo runtii muddo badan xayiraadi saarayd iyadoo had iyo jeer la yidhaahdo nabad xumaa ka taagan ama waa gobollo laysku haysto waxaan doonaya runtii inaan ka howlgallo oo u caddayno caalamka inaanay ahayn gobollo laysku haysto inaanay ahayn gobollo nabad xumaa ka taagan tahay inay yihiin gobollo u baahan in la taageero wax la taro inay nabad ay yihiin waxaan kaloo isla garanay in runtii baaq laga wada shaqeeyo bal sidii abaaraha lagu habsaday wax looga qaban lahaa oo loo taasfuleen lahaa oo loogu gargaari lahaa dadkii abaaruhu ay ku habsadeen ee ku tabaaloobay ee dhibaatada ay ka soo gaadhay marka si fiican buu noogu dhammaaday alxamdulilah wasiiriyey su-aasha dad badan isweydiinayaan waxay tahay khaatumo mas-uuliyiin u hadlay waxa ay sheegeen inaad somalilan ahaan aad ula hadasheen maamul jira oo laba dowladood wada hadlaya oo kale sidaasay u sheegeen bal qaabka aad ku qaabisheen mas-uuliyiintaasi khaatumo bal dadka u sheeg
somalilan hal dowladunbaa ka jirta somalilanna waa hal qaran weeye waxaanu ku wada hadlaynaa waa somalilan haydaanka somalilan ku wada hadlaynay inaku ma ictiraafsanin maamul kale oo somalilan ka jira laakiin saa ka war haysaanba waxaa jira khilaafaad siyaasadeed baa jira marka runtii ujeeddadu waxay ahayd sidii khilaafkaa siyaasiga loo dhammayn lahay somalilan dhexdiisa ka jira markii ugu horreysana dee mahan sharcayna kala aynu gallo sooyaalkeena iyo geedisocodkeena ay ka mid ahayd in marar fara badan oo khilaaf siyaasi muhiim saasoo kale lagu dhimeeyo wada hadal lagu dhimeeyo marka horta saa weeye wasiir khilaafka siyaasadda hadda somalilan ka jira waxaa ka mid ah in mas-uuliyiin xisbiga mucaaradka waddani ka tirsan la leeyahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo kenya kula kulmeen arrintaasaa shacabkii iyo arrimo badanba jahawareer dalkii ka gelisay wasaaraddii arrimaha dibadda ayaad mas-uuliyinta oo dalkan u qaabilsantay arrintaa maxaad dadka u sheegi lahayd ma arrinkaasaa jira baad leedahay ma arrin kalaad baadhaysaan bal ka warran waxaan doonaa runtii mar kale in dadkaan xasuusiyo arrinka goonistaaggu arrin waa arrin historia weeye arrin madaxweyne wax ka bedeli kara maaha gudoomiye xisbina wax ka bedeli kara maaha mas-uulkana wax ka bedeli kara maaha dadkeennu waxay qaateen go'aankaa inay gooniisu taagaan oo la soo noqdaan xurnimadoodii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii intii ka dambaysay shir kastoo laysugu yimaado iyo doorasho kasta aynu gallo guddigoodba waxaa ku dheheen inay nahay waddan doonidiisa ay isu taagan dooni u taagan ciidana kalama gorgortami karto cid kale amba mucaarid ha noqoto amba muxaafid ha noqoto waxaana wanaagsan runtii fariintay naga baxaysa haddaynu reer somaliland nahay amba saxaafadda amba axzaabta amba dowladda in isku mid ahaato kaasoo ah waxaynu nahay waddan gooni go'aansaday inuu goonihiisa oo la soo noqoto
mudane wasiir haddaynu usoo noqonno arrintan khaatimo markii hore aad islaabaad ku kulanteen oo caasimadda etoobiya wararku waxay sheegayaan marka kalena inaad ku kulmaysaan imaaraadka carabta mar haddii aad somalilan ahaan u wada hadlaysaan maxaa sabay inaad mar kasta waddan shisheeye ku wada hadashaan
kolleja duruuf un baa jirta laakiin marka ugu dambaysa himiladii waxa weeye in shirweyne la isugu yimaado shirweynihii gobasha u dhigay madaxweynuhu halka la isugu imanaya markii waa gobashii madaxweynaha weye dhinaca kalena madaxweynaha maamulka khaatumo brofesor cali khaliif galayl ayaa warkaas ka fog ku tilmaamay wadahadalka somalilan iyo khaatumo
wixii laga gaari doono waa meesheeda waxaase annaka noo muuqata laba arrimood cid kaloo diyaar u ah inaan wada hadallo ma muuqato ma jirto xamar ma oggola hadda weli waxaa laga daba ordayaa ma laba sanatar bay ahayd baarlamaanka sare oo la yidhi waqooyigaa raacay oo laga soo celinaya waraabaha waxaa la yidhi hal dhashay buu yimi markaasuu xandhada goostay oo neefkii yaraana faruudyaha goostay markaasuu maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa war xitaa laba xildhibaa labadaa baas haddii lagu siiyo xaggay ku geynaysaan maxay kuu tahay adiga maxay kuu soo kordhinaysaa maxayse soomaaliya usoo kordhinaysa waayo annaku waxaan ka rajo qabnaa lamana dhuumanayno in badan oo aan boodhkiiba iska tirtirin oo garowa ka timi oo magaaladan xitaa aan islaamahooda salaam fiican ula tegin yaa xaggan iyo hargeysa u gudbay markhaati ma ka tihin hadda qaarso weli kuma maqna hadda waa kuwa halka markay yimaanyoonayaan war go-aan ahayna waa layna gadaya hadda waa kuwa leh wln anaka yaabara wardaska miyaynan af soomaaliya horta idinkula hadlin waxaana idinku qancinayaane aad u raxinaysaan waranaku nagama madna haddaanu isla jaan qaadno war maamulka yaga khaatumo kuma milmayo maamul somaliland ay dhaha hadda hadda saasaad u sacbinaysaan walla berri galab haddaan idiin imaado hadda waa berri galab war haddaan idin leeyahay ku milmi mayno war ma waxaad rabtaan waralayn annaka ayaa barani war maamulkaas haddaanu noqonay laba maamul oo derisa oo danbaa iskaaga baday ee aanu ku heshiino waxyaalo badanoo naga khusay cidda waxa badani ka maqan yihiin waa innaka cidda dhimatay ee la dhacay ee wax la dhaco waxaa ugu weyn dhulka weeye oo inaga dhaxeeya war ama xabad baa laynagaga qaadayaa ama siday arrintu geedigu u socda udubka u socdaanu arag waxaa cusubee uu soo kordhay udubkii oo technica wata oo sharciyadna wato international halbaa geela cunto abaad international communitygana dad halkan ah oo shabaab ah oo nabaddiid ah weeye waxaanu meesha ku haynaa war maamulkaanu annaku rabnaa waa midaan leenahay haddii innaka laynaga helo haddii innaka laynaga helo aan isxukumi karo waray nimankaa qodobka ugu weyne waxa weeye war ciidamadiina nagala baxa waxaana sidaan wadkayga uhuba u hubaa haddaynu ula tagno oo wax qanciyad tusno laas caanood soo magaalo madaxino ma aha war haddii ciidankaasu ka baxo oo oog tago yaa ballan qaadaya lix qabiiloo dhulbahanto ah lababa meel siday kubad cayaarayaan oo elimination inayn lababa meel isula bixin oo isdhammaynin hadda dhulbahanto badan baa waxay qabaan waranna ku aan isxaqasuuqin horta iyaku ana dhaafin war waa kayra mas-uulinima taas war ma yeelayno war waxaanu dadka usoo bandhigaynaa war hawsheenna haddaynu hanan karno nimankaas waa inaga baxayaan cisi iyo sharaf iyo laba maamul oo simanna waa noqon karnaa warooya haddaynan inaku ahayn haddaynan istaahilin haddaynan isxukumi karin de anigu hadda boohodle waxba kama sheegaye ilan ilan geedkaygii baan fuulayahay anigu hadda buuhooda waxba kama sheegaye oo dhagax iyo shiid iyo ayaamaha kan guddoomiyaha golaha deegaanku waa la iska kaftamaa waayadana siyaasadda iyadu waa iska waa calow calow leeyahay maalin dhexdaas yii war mi horta miyaad dib u maqashay mid la cali khaliifo meesha ka soo deg maya dee waa la hadlay buu yidhi walahi waxaa noo ballana waanaku waxaan ma qarinayno wala waxay tiraa xagala geel wax la qariyo gunti la geliyo ka weyn war waxana waxaan qarinaynana maaha wax qorshe noo ah inaanu qarinana maaha innakay danteenu nahay isimadeenna muqaasheenna waxgaradkeenna culimaauddiinkeenna baayaa mushtarkeenna haweenkeenna dhallinyaradeenna inaanu uruurinno hadda xujo laakiin ma noqonayso go- war ilaa la wada shiriyo oo dhulbahantoo dhani isu yimaado oo war haaye horaynu u shiray qabiil soomaaliya oo shirkii talaax ka dhacay bal idinku dib u noqdo oo xisaabtama oo war ilaa shan kun oo qof baa isu yimi isimadii reerku uu lahaa oo dhan baa isu yimi boqolkiiba shan iyo toddobaatan xuqaashoodii baa joogay culimaa adduunkood diinkoodii baa joogay waray rabiiciya iyo ictisaam yaa masaajidadii qolaba qolada kale masaajidkooda tagtay oo jimcaha salaadii jimca ku tujisay oo khudbadii ka akriday meel kale soomaaliya ka dhacday ma jirto war ciddii odhanaysa ha la shiriyo war ma rabaane waxay rabaan meelay ku raadgataan ahey waxay rabaan waa la yidhi oday iyo wiil baa shax wada cayaaray soo wiilka yari waa qallad odaygiiba shaxda ka badiyey u arka okiis markaasi may u kaada adeer dib baynu u dhigaynaa haddana bahashee uu tirtiray wuu dhigay haddana mise wallahi halkiibuu ka wadaa mar labaadkiibuu tirtiray yarkii mar saddexaadkii markii lagu waday buu yidhi adeer dee mar walba ma tirtirayne bal markan saddexaad haddii xaalku halkii uu maro adeer waan iska iimaansan war annaku diyaar baanu u nahay wada hadal iyo wada tashi iyo wixii aynu ilaahbaa wax badbaadiye ku badbaadi karo war gun baynu nahay hadda ciddii laabta isu garaacaysa awooga hebel hebel oo wuxuu lahaa laba boqol oo halaad oo aaggan weliba haddii loogu daro ilaahay mid kalena waa ku manaystayoo boqol kiiba midhiin toban gabayaayaa ka soo bixi jiray oo taariikhda soomaalida gala war intan hadda nool inihiinan nin qof laba boqol oo halaadolana ma muuqdo nin tix hadda afareeya war cid hadda jaamacaddan ma joogtaa cid lagu tuhmaa gabdhahaaba hadda buraamurka iyo fadiye annagu waxaa naga ballan ah wixii shirarkaa lagu qabto inaanu ee lagu heshiiyo inaanu qodob qodob u qaadno dadkan dhulkan aynu degno ilaa ceergaaba la geeyo war wixii ku qanci kara lagu qanciyo wixii talo la barbar dhigi karo oo ka habboon keenana waa ballan waa dhegaysanaynaa waa qaadanaynaa waa la gola tegaynaa waraya arrintii waxa igu maqaalaa hadda waxay ku soo ururtay wallaahi sida kale nimanku waa waxay u eg yihiin dadaan farsamadan iyo caqligan iyo waa laga caqli badiyeeyo waa la khayaamaynaya oo maxaa ugu weyn hadda waxaa laga khayaamaynaya wixii qolyaha s n m to ay samayn kari waayeen oo dalka ku qabsan waayeen ee hadda waxay wadaan maamul fidin horta ma maqasheen maamul fidin oo la leeyahay qoladan a waa la daadaajinayaa waa war annakaa geynay qodobkaa meesha war waxaan uga jeednayna waxa weeye war haddaynan inaku maamulkeenna dhisan maaha maamul ka yimi hargeysa iyo burcooye seyla war inaku inta arday jaamacadaheenna ka baxday ee hadda meehanaabaysa magaalooyinkeena ama tahriibtay waa badan yihi war haddii magaaladanaa maamul u baahnayno hadda joogno war haddaynan inaku maamulka madaxta nool baa la rabaa ee waxaa la rabaa haa khaatumo dee waa ta fooqaa saaran war haaya annaku fooqaanu ka dejinaynaa war buuhoodlaanu leenahay maamul ha loo sameeyo war xadhaadhankaanu leenahay maamul ha loo sameeyo war hurufadhi baanu leenahay Oh Allah the Almighty. Allahu Allah.
adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlayay in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii s m s loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhega u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeeggeela dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeeggeela dhegayso yuu ku dhaafin macmiil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabee adeeggeela dhegayso
hogaamiyeyaasha madasha wadatashiga qaran ayaa shalay war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dib loogu laabanayo shan kursi ee xubnaha aqalka hoose kuwaas oo dib loo soo celiyey shantan xubnood ee la soo celiyey waxa ay ka kala yimaadeen maamul goboleedada puntland galmudug jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed haddaba dastuurka kumeelgaadhka ma qabaa in madashu ay marka ay doonto kuraasta aqalka hoose wax ku darto amaba ay wax ka dhinto su-aalahaas iyo kuwo kale waxaanu hordhignay barkhad cali saalax oo ah siyaasi muddo badan dalka xilal kala duwan ka soo qabtay wariye xasan haykal ayuu warramay si dhaweydba waxaad moodaysaa xagga nidaamka ama arrimihii dastuurka ama hay-adahu si yaaman jiray yani sharcigu siduu ahaa waxaad moodaysaa in dowladdeeda iska bujinaayeen waxyaaba badan oo khalada iska jiray marka taa anagu dee waxba lagama faallayn karo oo nimanka madasha waxay usoo daayeen lixna usii daayeen shanna u reebeen waxaan waa tii la yidhi kow iyo tobankaasaa laisku haystaa lakin haddii la baara dee lixdii kale madaxa waxbaa lagu waayay shantaana waxaa la yidhi dee doorashadoodii ma dhamaystireen ama waxbaa ka dhiman ama walaysaysa ama wa sharaadarada jira arrimahaasaa lagu radiyi karaa waxaana u malaynayaa arrimuhusa u dhow yihiin waxbaa iska wareersan oo si wanaagsan looma dayacin arrimaha cabashada doorashooyinkan iyo waxaana iska badan yihiin oo si aan marna waxaad moodaa inay si leagala u socdaan marna waxaad moodaa inay illegal yihiin marka waxyaabaha un dhacayay kamid tahay soo celinta lasoo ceshi shanta xubnood madasha dee wadatashuwana waxaa jooga madaxdii maamulada dowlada goboleedada iyo iyo madaxdii qaranka waxay ku haboonan lahayd inay si fiican dadka ugu bayaamiyaan oo wixii dhacaya iyo waxaa loo codsaday iyo sababaha kakale in intaa la sameeyo iyo hataa baarlamaankan aqalka sabab la kordhiyo sababta keentay la kordhiyo waxaasoo dhan dadka inay ka qanciyaan iyagaa laga rabay nooga muuqda inay iska daala dhacaysa arrimuhu iska yihiin dhaweedba oo tijaah itijaahi ama se layn la haysto ama tijaah siyaasadeed oo awood leh oo muuqda oo meel fooda loo saari kara inuusan jirin bay noo muuqata waaya dastuuriyan barkhad sida dastuurka kumeel gaarka uu qabo waxa uu dhigayaa in konton iyo afar xubnood lagu saleeyo habqaybsiga xubnaha aqalka hoose iyo aqalka sare siddeed iyo tobankii gobol ee soomaaliya markaas oo ma muuqato in dastuurkii la baalmaray mar horaa la baalmaray inta kale loo baalmarin marka horaa la baalmaray waxaa loo baalmaray konton iyo afarta xubnood oo aqalka sare ah waxay ku salaysan yihiin sideed iyo tobankii gobol oo jamhuuriyaddii soomaaliya ahayd marka dastuur dastuuriyin bay ahaayeen waadaxdeeseed ba waxaa la yidhi konton iyo afartii dad baa saluug baa yimi oo banaadiriyada qolada la yidhahdo labaha loogu daro markii labadiini la damca in la magacaabo ama lasoo magacayo baa la yidhahda dastuurkay waxu dhimantaayo dib ha loo cesho ladaa laga rayaayay sideed iyo toban ku daray kusoo dareen waxay yidhahdeen annagaa ku dareedaan madasha wadatashiga marka madashu barlamaankii waa ka weynaatay dastuurkiina waa ka weynaatay wax kasta iyadaa ka afdheer ama iska awood badatay waan u jeednaa in dastuurkii lagu gafaayo yani weelkadaca weeye dastuurku wuxuu ogolaa oo shan iyo laba xubnood la diiday in marka sideed tobana dal lagu daro tan labaad aqalka sare afar iyo kontonkiiyo xubnooda balaysla ogolaa sideed tobanka marka lagu daro waa laba iyo toddobaatan laba iyo toddobaatanka aqalka sare ah afar iyo kontonkii horeeto waxaa dhacday oo soo ansixiyey barlamaan goolina barlamaanadooda soo ansixiyey sideed iyo tobankaana waxaa la yiri waxaa soo magacaabaya madaxweyneyaasha dowlad goboleedada marka nin xisaamad loo barlamaan soo ansixiyey iyo nin nomination la magacaabay oo barlamaan wada fadhiya iyada lafteedu dee waa xaajadu qanaana sida laisu qalabsiiye weeye oo yani waxay moodaa in sharcigii uusan aanu dhamaystirin markasta aad moodo sharcigii in la qajiirinayo marka haddii madaxda hoosashu nimaha saasay dan moodeen laakiin taa inay ka hadlaan bulshadu iyadaa la raba inay su-aalaan madaxda hoosashiga oo waxyaabaha dhacaya dastuurka lagu gafaayo waayo dastuurku dalku dastuur buu leeyahay waa astaamaha dawladda u waaweyn wey calanka dastuurka waxaas oo dhan marka in lagu gafo wixii ra waa la bedeli karaa dastuurka oo de qodobo waa laga bedeli karaa laakiin qodobkii aan la bedelin in wixii la dooran la sameeyo oo dastuurkii la baalmaro anigu kolley fikrigeeda lama hagaagsana
waayahay solama oran kara marka kumeelgaarnimada dastuurka ayaa keenaysa in hadba la baal maro oo dastuurkii wuxuu ku yaalay ku salaysnaa laga dhinac maro wallahi weli dastuurka dan hadii la baal maro hadda waxa weeye kolleyda waxa yaab le hadda aan la weydiinayn haddii dastuurkii la baal maray yaa baal maray yaa sawranaya maxaad u baalmartay wey su-aasha meesha tahay oo waxaan jirin maxkamad dastuuriya maxkamadii dastuuriga ahayd oo la xisaabtami lahayd ma jirto barlamaankii isagu xadidayay oo sharci dejiyaha sharcigana dabagelaya yani dawladda kontarolayana waa horaa la kala diray madaxdii barlamaanka gudoomiyihii barlamaanka barayministarkii iyo madaxweynihii iyagu waa muqadis waa taagan yahay saddexdii iyo wixii maamul gobol lixdii maamul gobol baa dalada dalashada tasheeda isugu timi laga yaabay intaasu iniyan isku raaci karin inay dastuurka biyolaarayaan ama dastuurka burusha yani ka beenseeyaan ama barbar maraanin waa laga yaabaa dhexdooda laftooda inay yan isku wada fikrad ahayn oo qaarkood diidanaayeen laakiin in laga batay waa dhici kartaa qaarkii doonayeen la baro sadii sharciga ahayo dastuurka la baro marka mar haddii aan cid oranaysa maxaa dastuurka u jebisay oo soo goro joojinaysa alayan jirin su-aasheedu maxay noqonaysaa faadadeen waxa weeye mar haddaad maskaxa midigtaa birirtaa ku haysto dhiigtaa ku haysto wey qofku isagaa makaanka meesha jooga nolosheeda tashiga madaxweyne ha aado baarlamaan gobolaan ha aado prime minister ha aado odayaasha madaxweyneyaasha ha aato intaasaa kalay ku qoran tahay haddii haddayna khalad galeen bilaadinka waa khaldinaa ciddii la xisaabtami lahayd oo oran lahayd war khaladkaasaa gasheen oo dastuurkii ama khayradkii dalkaa ku gasheen waa caddeed haddiise anigu aanu bulsho ahaan ula hadalno oo idaacadaha iyo meelaha waxgeyno ma la qiimeynaya hadaladaydi ama bulshada rayidka ha noqdeen ama odayaasha meelaha iska jooga siyaasiyiinta ha noqdeen ma la qiimeynaya oo noloshii ma qiimeynaysa ma laga noqonaya wax ma laga noqonaya qaladaasi dhacay oo ma la saxaya ma la ballan qaadaya loo noqona diino marka amer waxa weeye inagu waayo tobanaan ku jiray waxaa la yidhi dalkii abaar baa ka dhacday soomaaliya alistii abaar xun baa ka dhacday gudiyaal baa meel walba laga qabtay iyo daan baa la galay sidii xoolihii dadkii loo badbaadiyey xoolii badida waa dhibeen abaartaas idin u jeedayo meel loo maro iyo meel loo raacay lahayd oo waxa weeye dee xoolihii sidii xoolihii loo badbaadin loo waraabin lahaa bulshadii loo quudin lahaa bini aadamka dadka loo quudin lahaa baa lagu talagelay markii abaar dhacay marka weyn loo hawlgalayeeda abaartii marka baadiyaha iyo hoolaha iyo dadka miyigaa heli jirtay abaar ka daran baa timi oo waxa weeye abaar ba abaar siyaasadeed iyo maamul baa timi maamulkeenii iyo siyaasadeenni abaar baa gashay baliyaa u gurmin karaa abaar iyada xun oo gaari gaari saarayay haddii saa loo firsho sii ugu gurmanaa marka abaartii siyaasadda iyo maamulka gashay abaarta maamul iyo siyaasadeed nama soo marin oo habkooda ma naqaan marka balla ha laga fikiro bulshadu ha ka fikirto oo
waayahay ugu dambeyntii iyadoo saas ay tahay barkad cali saalax waxaa soo baxaya haddana cabashooyin ka imanaya beelihii tusaale ahaan waxaa usoo qaadan karnaa gobolka banaadir oo sheegay in maqaamkiisii laga tegay beelaha dir waqooyi oo kale madaxweyne ku-xigeenka oo hadlay waxa uu sheegay in ciddii tabasho qabta ay u timaado arrimahaas oo isbiirsaday maxaad oran lahayd waa waxyaabaha jiran wey waayo meesha horta soomaaliya sideed iyo toban gobol be dastuuriya waa sideed iyo toban gobol gobolka banaadir waa gobol kamid ah goboladii sideed iyo tobanka ahaa oo dastuuriyan ku jira sharciga habka looga tegay iyo sida loogu maqaan gaara loo sameeya waxaasaa loola jeeda magaalamada maqaankiina weli ma hayno lama samayn waana lagu heshay dadkii marbaan iyo laba xubnood baa loogu daray beelaha banadiriga haddana marka yaamsheegeen baa waxaa la yimid dastuurka ma ogola waayo dastuurka labada xubnood la diiday siddeed iyo tobanka ogolaaday xagee yaa sameeyey yaase gacanta ku haya yaase wada halla sidaas weydiin leh marka odayaashu marka haraalliga iyo dhacdaha kaadleen oo yidhahda halkaasa balinkaasama albaabadii kale laga xidhaa albaabkaasaama ka baxday cabdiraxmaan cabdilaahi axmed nuur afeyne oo ka mid a saraakiisha ciidanka gobolka cayn ayaa ka hadlay xaaladda deegaanka s c gaar ahaana wadahadalkii dhowaan waddanka etoobiya ku dhex maray khaatumo iyo somalilan isagoo guud ahaanba wadahadalkaasi ku tilmaamay mid fashilmay
halkan maanta waxaan idinku imid anigoo cabdiraxmaan cabdilaahi axmed in aan hadda bishii u dambeysay ama isbuucyadii ugu dambeeyey howlo badan oo deegaamadan sooliya sanaaga cayn quseeyo oo laga waday ama ka soconayay ama laga hadlayey oo bulshada si badan loogu sheegay oo aan ahayn waddada loogu sheegay waddo ka duwan ama ta lagu shaqaynaya mid ka duwan na ay tahay rismigeedu dadkana wax loo soo bandhigayo ama midiyaha loo marinayo ama haba lays hortaagaya inaan maanta wixii aragtida iyo muuqaalka ii muuqanaya ama rismigaba u badan asaan odhan karo in aan halkan wacyigelin kaga sameeyo wixii su-aalaha ay horey usoo baxay ama hadal horey usoo baxayna si gaara u dhigan qaabna dadka loogu sheegayana aan wax ka idhaahdo aan idinku imid idina waxaan filayaa way ajiibteen oo aada iyo aad baa umahadsan tihiin idinka iyo idii dhegeysanaysaana waxaan marka hore ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida aynu ognahay beryahan dambe waxaa socday sheeko ku salaysan ama wadahadallo ku salaysan somalilan iyo tiimka cali khaliif la socda laakiin iyagu sheegta sooliya sanaag iyo cayn inay wakiil ka yihiin marka hore waxaan leehay sooliya sanaag iyo cayn bulshada degan dowlad dhisan maaha waa dhaqan dhaqankanoo dariiq ayuu leeyahay uu jiritaanaho rismiya waa isimo waa cuqaal waa culimo waa bulsho waa ururada caadigaah dadka iyaga ah sida aynu ognahay dhibaato badan baa haysata dhibaatada badanna waxaa hormuud ka ah wakhti ha jiro laakiin waa cid aan kulligood ku dhex dhammayn sidaynu ognahayna arrinta hadda soconaysa khilaaf badan iyo dhib badan oo timid howlo badan oo yimid waxaa lagu wajahnaa in lala dagaalamo somalilan oo dadka iyo dalkaba dhib badan oo dil iyo dhaac iyo qabsi dhulba u geysatay ama haddaba haysata inta harhsanna doonaysa sidaynu ognahay ololahan s c oo kale wuxuu ku bilaabmay ee khaatimo ku xigtay marba wuxuu ahaa difaac iyo in dhulka layska xoreeyo cidda haysata soomaaliyana waa qabiil qarankii soomaaliyeed ka dhexeeyana wuu ka burburay haddii uu ka burburay dhibaatooyinka ka dhacay waxaa ka mid a qolo qolo doonaysa inay qabsato ama dhulkoodii iyo dadkoodiiba qaybo ka mid a haysta barnaamijkii wuxuu ahaa in la isdifaaco oo la dagaalamo qodob kasta oo lasoo dhigayey oo laga hadlayana wuxuu ahaa innagoo midaysan oo taladeenna iska leh inkasta oo la og yahay oo alai salatu slam rasuulkii baa la wada raaci waayey haddana majority in hawshaa iyadaa la wajo weliba maamulkan dambe saan ognahay iyadoo dagaalada socdaan buu soo galay dhulka oo yimid oo dhibaatadu ay jirto oo dilku jiro oo dhulqabsigu jiro oo dhacu jiro oo handadaadii ay jirto wixii lagu soo dhoweynaya markaas ee shirka ilaa iyo kunka kilomitr wareegaa dadku isaga tegay oo kale waxay ahayd war aan maanta oo aynu isu nimi soo saarno taladii aynu dhulkeennaa ku soo gacan gelin lahayn oo aan ka bilowno talada dadkani isaga oo aan aragtida muqayba meel uga muuqanayso tale aan ka dhex raadinno midnimo aan ka dhex raadinno aan wadatashi ka samayno cid kastoan u baahnay aan u yeedhanno sida la ogyahay taleex maalinta jawaabihi ka soo baxay oo kale markii la soo jeediyey waxay ahaayeen dhulbahantana waa shirsan yahay waa isu yimid waana heshiis isla markaaba waxaa soo baxday laascaanood in xabadi ka dhacdo hadeer looma baahna oo cali khaliif ka soo baxday halkaa dadkii waxaa u muuqatay maalinta xabaddu ku socotay dee haddaan xabadba loo baahnayn oo aan dagaal maanta loo baahnayn gobolka dee waxaan laisu sheegayaa maxay yihiin waxaa meesha ka soo baxday marka iyadoo fadhigii loo fadhiyo in halkan oo kale weerarkii somalilan uu ka dhacay ay soo galeen oo kusoo duuleen dagaalkiina uu dib u sii socday waayahay arrintu markay halkaa maraysana sida aynu ognahay dadkii maalinta ujeedooyin badan baa ka muuqda waxaa soo baxday talo la wato oo weliba la filaya gacmo kale inay ku jiraan oo aan xitaa cidda wadataa iyada keliya ahayn cidi ku laran tahay xabaddaa iyo wixii lamid ah heshiiska dhulbaantay iyo gudihiisa in laga raadiyo marka lasoo raaco talada dadka ha la wada hadlo afkaarta ha laga wada hadlo maxaa yeelay marka laysu yimaado dan laysugu yimaado dadkuna uu kala maqnaa sida aynu ognahay waxaa yimaada faker kala nooca marka faker kala nooc yimaada waxaa la gaadhaa saxdii laakiin haddii hal tiim marka aan hadlo aniga igu sacabaynayso igu qaylinayso marka qof kale hadlo lagu sacabaynayo lagu qaylinayo hal shiksi ama hal tiim markuu hadlo loo sacabaynayo la taageerayo waxaa muuqanaysa inaan taladaasi dadka ka dhaxayna cid gaari ay wadato tiibaa soo baxday waana maanta halkan dhigtay dadka deegaamadan degan sida aynu ognahay shirar hore oo dhacay waxaa ka mid ahaa oo oday cali khaliif hadalladiisi ka mid ahaa laascaanood xasuuq inuu ka socdo somalilan inay ka wado hadalladiisi hadda isbuuciyan ugu dambeeyeyna oo jaamacaddoo kale kii ka dhacayna waxaa ka mid ahaa laascaanood haddii laga baxo aan run isu sheegne waa la isku dilaya innagaa qoloqolo isugu baxaynaa laba labaynu bannaanka isugu baxaynaa yaa ballan qaadaya halkaa wuxuu ka caddeeyey odaygu amisom inay yihiin oo beriga horena uu isagoo ka soo horjeeday iminkana u ogolaaday fakarkoodii inuu saxan yahay aan looba baahnayn inay ka baxaan hadeerto waxaa kaloo qodobada ku cad koob iyo tobanka ah
laakiin aan kaadh xagal cabdiraxmaan xilligii somalilan aysan qabsan magaalada laascanood waxaa jira dagaalo beeleedyo gudaha magaalada iyo shakhsiyaad beelbeel loo dilo intii ay somalilan qabsatay deegaankaasi arrimahaasi way yaraada miyaan la odhan karin taa carruur maku sheegay
sida aynu ognahay dilku wuu dhacaya horta marka hore dilka waxaa wanaagsan qofka la arkayo ciddii dishay ama isagii baa la qabtaa ama waa laga xaajaystaa ama qaan baa la kala qaataa ama wax horoo laysku lahaabaa lagu beegaa somalia intay lascanood ka bilaabtay sida aynu ognahay waxaa ka bilaabmay dil aan la garanayn qofka qofkii dilay iyo miidhasho duhurkii la laynayo habeenkii la laynayo yacnihid waa la dhimanayaa laakiin waxaa macaasha inaad garato qofkaaga qofkii dilay ma aduu wax kugu lahaa ma qabiilkaagu wax ku lahaa ma qadar baa iska dhacay ma siisam kaluu huwan yahay waxaa qaalisanayd markii qoloqolada qofkuu dhimanayay baa qaalisanayd waxaa xun in aabbaha la dilo walaalkaa la dilo adeerkaa la dilo abtigaa la dilo oo aadan garanay ciddii dishay haddana maamul meeshii joogo oo meel baa askari maraya marka taa taasaa ka xun taasaan kaga jawaabaya
magaalada adsababo dhowaan waxaa kusoo gabagaboobay shir u dhexeeya somalilan iyo khaatumo koob iyo toban qodob baa ka soo baxay oo ay ugu weyneyd in la sameeyo qodob lagu magacaabay maamul daadejin in la sameeyo inaan gacan saddexaad soo dhexgelin ama faragelin wadahadalkooda in ciidanka somalilan joogitaanka ay deegaanka sool sanaag beri iyo buuhoodle baa layidhi joogitaankooda dib loo qorsheeyo iyadoo xaaladda ammaani ee jirta la eegay qodobadaas iyo guud ahaan wadahadalkaas labada dhinac dhex maray idinka see u aragtaan horta marka hore anigaan iska hadlaya oo idinka way ka baxaysaa meesha fakarkayga rasmiga waxaa weeye wadahadalku gaalkacyo dagaal baa ka dhacay beri dhoweyd dagaal ugu ballaaran baa maalin afraad saan filay inuu dhacay waxaa la wareystay labada guddoomiye labada dhinac labada madaxweynena carabtay ku shirayeen oo waxay soo saareen in la joojiyo dagaalka guddoomiyaha xagga puntland baa waxaa la weydiiyey show heshiiskii ma burburin labada madaxweyne me wuxuu yidhi heshiiska ayaa dusha laga soo bilaabay oo meeshii xabaddu ka socotaan laga bilaabin buu yidhi ee muu burburin marka hore waxaan leeyahay dadka xaajoonaya laba qaybood weeye innagu markii aynu ka hadlaynay midnimada soomaaliya iyo xaquuqda deegaamadan ka maqan waxaynu ka hadlaynay dastuur waqooyi galbeed gobolladin u naqaanay beela ay samaysteen calan ay samaysteen dal ay haystaan oo ay sii fidinayaan heshiisku waa in uu yahay marka hore koob iyo tobanka qodob qodobadii ka muhiimsanaa xaggay yaaleen marka hore war marka hore soomaaliya somalilan waxay yidhaahdeen gobollada dadka halkaa degani maamulka iyagu waa mid ka madax bannaan soomaaliya innana waxaynu nidhi waxaan nahay isku xidhkii soomaaliya oo midnimadii soomaaliya ayaan u dhimanaynaa una dhiman doonaa kaasi ka koowaad inuu yaho laga wada hadla beh qodobka labaad dastuurka ay samaysteen in laga wada hadlo dee wax naga dhexaynayaan ama laga heshiinayo qodobka saddexaad calanka oo kale in laga wada hadlo qodobka afraad meesha ciidamadu hadda halkan kaga jiraan waa in dib loo eegaa iyadoo la eegayo amniga iyo deganaanshaha meesha amniga iyo qofka dhibta keenay haddii adigu amni aad ka dhigato xal maaha waaba kii dhibtanba keenay marka laga hadlo qodobadaas ee ama lagu kala koclo ama lagu heshiiyo aan soo sheegay iyo kuwo lamida ayaa loo gudbi karaa qodobka tobnaad ama koob iyo tobnaad koow baa maqan oo labaa maqan oo saddex baa maqan oo afar baa maqan oo shan baa maqan marka waxaan leeyahay sida aan u aragnaa waxaa weeye dariiqii loo mari lahaa iyo wixii dadkani ama u dhimanayey ama ka dagaalamayey ama uu doonayey lagama hadlin hal qodob waxaa ii muuqda uun qodobo waqooyi laga keenay in loo kordhiyey qaybna loogu daray sida maamul dejinta hadda waxaan ogahay ali markuu ka hadlayey arrimahan wuxuu yidhi maamulka yagaanu daadejinaynaaye maamulkooda maaha oo maamulkaad haysataa waa kii horta isin ma haysid cuqaal ma haysid ciidan ma haysid culimo ma haysid dal ma haysid dadna ma haysid sharaftiis waxa weeyaan isaga iyo khayrkiiba qofku waxa uu doonaya uu aaminsan yahay unba horta u biyashtaa marka hore haddii qofka dhulbahante ee halganka bilaabay ama ciidan ha ahaado ama siyaasi ha ahaadee ay ka dhab yihiin dhulkiisa iyo dadkiisa dhibaatada haystee khayrkii ku wado weligii waxba muusiisteen ama wuu ku dhiman lahaa ama mustaqbalku gaadhi lahaa
ugu dambeynta cabdiraxmaan waxaad tahay waxaad ka mid tahay saraakiisha ee deegaanka wax badan iyo marxalado kala duwan oo deegaanku soo mareen gobjoog baad u ahayd iminka saacaddan la jooga maxaad xal u aragta
horta marka ugu horeysa aad baad umahadsan tahay xal waxaan u arko inta aanan gaadhin xubnaha cali u diray ardasababa ee soolgii sanaagii cayn ka soo jeeda qayba cayn bay u dhalatay kuwaas anoo aad u garanaya ama ficiladii ay soo mariyeen baan garanaya sidaynu ognahay magaalada meygaagle waadad og tihiin dhul la haysta ayay ahayd dhulkii la haystay mas-uuliyiintii maalintaa loo idmaday ee dagaalka loo idmaday hogaamada loo idmaday kaysa ka mid bu iyadoo dagaalkii beri la filayo kayse oo calina wasiir una ah waxaynu ognahay inuu intuu ka guuray meeshii ciidankii meeshii si afduub oo kale dagaalka uga dhacay gaadiid iyo ragna ku dhinteen laguna qabsaday ee guddoomiyaha baarlamaanka cali oo kale markii aynaba tageen hadalkiisii qofkii xasuustaa waxa loo dirsanaya waxuu ka qabanaya waa inuu dareemaa wuxuu yidhi maanaan ogeyn afar iyo labaatan sac gudahooda baarlamaanka ku soo galo arrintaana go-aan deg degaanu dadka reer khaatimo uga sheegaynaa isla afar iyo labaatanka saana wuxuu yidhi waanu ogeyn qof waliba meeshiis ha joogo maxay ku soo kordhin karaan kuwaasi masiirka dadkan waxyeelladay shalay u geysteen intay la eg tahay maxayse maanta u dooni karaan waxaan xal u arkaa in xaqiiqda loo noqdo in dib inkastoo xilli adag lagu jiro hadday somalilan qoladani waxay xambaarsan yihiin oo anfacaya kala degaysana ha kala degeen ha la wadeen haddii dalka iyo dadka dantiisa la eegayana cid cid kaxaysan karta ama iska wadan karta ama mateli kartaa ma jirtee in taladeennii dib loo celiyo hadday dhaqan tahay isin hadday cuqaal tahay hadday ningarbood tahay hadday ciidan tala beeloo aynu leenahay intaynu isweydiinno war wixii aynu inagu aaminsanayn kamaanaan tegin ninkuna shalay wuxuu jeeday waxba ka yeeli mayna maanta guud ahaan kheertana dhegaysanaysaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada oo aa ka dhagaysanayseen guud ahaan xarumaha kala duwan ee daljir barnaamijka waxaa maanta idiin fududeysa shirkadda isgaadhsiinta ee goolis ku dooro adeeg hufan iyo horumar isgaadhsiineed barnaamijka anigo axmed maxamed nadiif aad la socodsiinaya intaa kiisixiga ku kulmi doona haddii rabiidmo intaas iyo nabadgelyo